wafdiga uu soo gaaray maalintii arbacada gelikii dambe usama jimcihii shalay ahayd khamiistii oo shalay ahayd iyo maanta oo jimca oo soo ka duulay waxay madaxweyneyaasha labada dowladood iyo wafdigii la socdabay saxdeen heshiisyo gooni gooniya madaxweynaha oo wasiiro badan la socday wasiir walba wuxuu heshiis gooniya la galayay dhigiisa dalka suudaan waxayna wasiir walba ama mas-uul walba kala hadlay arrimaha khuseeya marka si guud labada madaxweyne waxay isku afkarteen oo isla wada gareen in laga shaqeeyo xiriirka labada dal heshiisyada ugu muhiimsan ee labada dhinac ay isla seexdeen maxaa kamid a qodobada sida gaarka ee uu seexdeen waxaa kamid a wasiirada wasiirarka arrimaha dibadda laba dowladood oo ka wada hadlaya xiriirka labada dhan iyo sidii diblomaasiyiin loo tababari lahay soomaaliya ka socdo halkan imaan lahay kuwa xagga loo diri lahay si ay tababarada ay tababarada khibrada ay leeyihin dalkan ama waayagnimada ay dalkan sudan leedahay u fahdi lahayeen sidoo kale wasiirka xanaanada xoolaha isagana waxa uu la kulmay dhigiisa wuxuu la heshiis hordhaca waxaa kaloo jiray wasiirka waxbarashada iyo hidaha dhaqanka heshiis dhanka dhaqanka dhanka tacliinta iyagoo shahireen wasiirada dhalinyarada iyo haweenka dhinkeeda sudan waxay la tahay sidoo kale heshiis noocaas oo kale ah oo sida dhalinyarada wax lagu qabanaya kamid a wasiirka beeraha oo isaguna jooga meesha isaguna qodinkiisa la saxiiday heshiis labada dhan ka khuseeya in fuud loo diro soomaaliya oo dhanka beeraha maadaama soomaaliya dowla beeraad leedahay laakiin ay khibrad badan iyo abuursha u lahayn marka heshiisyadaas iyo walataliyaal kale iyo wasiiradii dhamaa dhamaantood waxay soo wargarteen in heshiisyadaas la fuliyo xilliga ugu dhow guddi wasiira wasiirka arrimaha dibadda iyo ama wasiirka isu garta uu arrinkan dabagalo ma jirtaa in suudan ay soomaaliya ka caawinayso dhinaca daabacadda lacagta shilin soomaaliga ah lacagta shilinka soomaaliga ah madaxweynaha iyo labada madaxweyne shirkilay qabto waxay sheegeen in arrinkaas xilligan madaxweyne maxamed farmaajo uu sheegay in xilligan ay culays tahay laakiin ay ka caawinaa diyaar u tahay dowlad suudan loo bahan laakiin uu sheegay in la rabo marka koowaad in la sameeyo qorshe istaraatiijiya oo lacagtaasi lagu soo wareegayo islamarahaantana wadankii lagu dhaqangelo macnaha haddii magaalada muqdisho keliya ay ka dhaqan gasho amerikana ka dhaqangelaynin oo awoodii iyo wadaqaybsigii maamul goboleedkii iyo weli aysan jirin marka culeys ayaa jirulaya xilligan dib aa loo dhigay lacagtaas waxay lacag horay u diyaarsaneed oo labadii kun iyo ko iyo toban soo bilaabatay labada kun labaiyo tobankii la daabacay si rasmiya xilligaas xilligii madaxweyne xasan maxamuud saas oo kale u yimid laakiin culeys maadaama dhulkii wadankii aan si rasmi hal mar gacanta lagu wada gelin karin in la yidhahdo bal dib ha loo dhigo marka madaxweyne waa lefayna in lacagtaasi laakiin madaxweyne bashiir wuxuu sheegay haddii u baadan ay wakti walba in lacag taya leh oo aan la been abuuri karin ay haystaan dowladda suudan warshad samaysa warshadaasna dowladda suudan walaalaana in ay ka caawin doonto xataa inay halkan lacagta ugu qaado ay soomaaliya u geyso oo ay daabacadiina si lacag la-aan ugu samayso waa walaaltinimo leh oo aanan wax qarash iyo faa'iidaan loogu sameyn marka madaxweyne farmaajona uu aqbalay arrinkaasi laakiin waxau yidhi waxaan u baahannahay qorshe iyo istaraatiijiyo inaan arrinkaas u degno xilli laga dheernayn